Warbaahintu waa kaalin muhiim u ah bulshada taas oo ku salaysan wax-gaarsiinta saxda ah iyadoo sanadihii u dambeeyay horumaro ballaaran warbaahinta ka samaysay. Dhinaca wax-taabinta, waxaa jira warbaahinno gaar ah oo diiradda saara ka hadalka arrimaha la xiriira taabinta wararka la xiriira arrimaha bulshada. Haddaba, qaar ka mid ah wariyaasha ka hawlgala degmada Dooble ee gobolka Jubbada Hoose ayaa ka hadlay kaalinta noocee ah ee ay warbaahintu ka qaadan kartaa horumarinta nabadda.
Magacaygu waa Cabdiraxmaan Jamaal, waxaan ahay saxafi ka hawlgala deegaanka Jubbaland, gaar ahaan degmada Dooble. Waxaan kaloo si madax-bannaan ula shaqeeyaa warbaahinada laga leeyahay dalka deriska aan nahay ee Kenya. Waan ku dhowahay wareysiga aad maanta ila dhegeysaneysiin, Raadiyo Sankuuni. Warbaahintu waxay ka qaadan kartaa door muhiim ah horumarinta nabadda iyadoo isticmaaleyso qaab kala duwan sida wacyigelinta iyo wargelinta. Warbaahintu waxay muhiim u tahay wacyigelinta bulshada ee ku saabsan nabadda, heshiisyada nabadda, iyo muhiimadda wada noolaanshaha. Waxay sidoo kale dadka u sheegtaa sida ay uga qayb qaadan karaan nabadeynta iyo xasilloonida dhexdhexaadinta. Warbaahintu waxay ka qayb qaadan kartaa in ay tahay dhexdhexaadiye marka xalka nabadeed la raadinayo. Warbaahintu waxay kor u qaadi kartaa fahamka kala dambeynta in xalka nabadeed loo dhigo si cadaalad ah.
Magacaygu waa Maxamed Cali Samow, waxaan ka mid ahay wariyaasha ka hawlgala ee Raadiyaha Sankuuni ee degmada Dooble. Run ahaantii kaalin muhiim ah ayay ka qaadan kartaa warbaahinta horumarinta nabadda maxaa yeelay warbaahinta waxay ka shaqeysaa inta badan arrimaha bulshada. Bulshadana haddii ay ku wacyigelisa wacyigelinada inta badan la xiriira arrimaha nabadda iyo horumarka horumarinta nabadda run ahaantii kaalin mug leh ayay dhankaasi ka qaadan kartaa. Sidoo kale in ay taabiso wararka la xiriira nabadda ayay sidoo kale kaalin mug leh uga qaadan kartaa horumarinta nabadda maxaa yeelay inta badan bulshada waxay ku xiran yihiin warbaahinada. Haddii la taabiyo wararka la xiriira nabadda iyo horumarkeeda horumarka horumarinta nabadda kaalin muhiim ah ayay dhankaasi kaga qaadan kartaa. Si la mid ah in arrimaha la xiriira nabadda ee bulshada ay ku tillaabsaneyso inta badan ay taabiso ayna ka qayb gasho si loo weyneeyo loona horumariyo nabadda.